dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada maamulka hirshabelle waxaa soo wajahay dhibaatooyin badan oo kaga yimaaday xayiraadaha ka dhashay soo labakacleynta cudurka dilaaga ee covid -19 sida hakadka ku yimid waxbarashada shaqooyinka qaar oo ka joogsaday iyo in ay ku adag tahay kulamadii joogtada ahaa ee ay sameyn jireen hadda waa maxay soo labakacleynta cudurkani saameynta uu ku yeelan karo dhalinyarada ku nool caasimada hirshabelle ee jowhar iyo sida ay u wajahayaan inay ka taxadiraan khatarta iyo faafitaanka cudurka coronavirus waxaan su-aalahaasa saaran weydiiyey cabdiraxmaan maxamed xaaji oo kamid ah dhalinyarada jowhar ku nool wallaahi horta covid nka markii laga hadlayo aada buu u saameeyey horta soomaaliya dhan guud ahaan khaasatan hirshabeelle ahaan ka dhalinyaradiina aada buuna u saameeyey haddii aan maxaan ku rahdaa shaqo raadsan lahayn shaqadii buu naga hakiyey haddii aan meelaha kubadaha laysugu ciyaar haddaan aadi lahayn wuu naga hakiyey meelaha loo dalxiis tago haddii aan tagi lahayn oo dhalinyarada isugu timaado ay ku wada shiraan wuu naga hakiyey wallaahi maxaan ku rahdaa covid nineteen horta aada buu noo saameeyey anaga ka dhalinyaro ahaan oo maxaan ku rahdaa shaqadii aan haddii shaqo xataa qofka hore u hayay waxaa laga yaabaa inuu shaqadii uusan aadin oo maxaan ku rahdaa uusan shaqadii ka baaqdo marka intaasi laga soo tago ardayda ayaa qeyb ka ah dadka uu saameeyey cudurkaani iyagoo si hab online ah wax ku barta waxayna u tahay markii labaad uu waxbarashada ka hakinayo
tusaale ahaan dhalinyarta waxay u badan yihiin kuwa waxbarto waxbarashada dhallinyaraha barato kuwa hadday noqon lahaayeen wadanka dibadiisa wax ka barto haddii ay noqon lahaayeen wadanka gudihiisa kuwa wax ka barto culeysyo badanaa yimid oo waxbarashada inay dib u dhacdo safaradii ay dib u dhacaan xataa ay imtixaanaad si toosa in loo galo ardayda jaamacadaha ay suurtageli weysay ay imtixaanka u galaan si online ah imtixaankana markaa si online ah u galayso iyo marka imtixaan direct adiga aa fadhiisato waa kala niyad wanaagsan yahay haddii ay aalaheeda safaradii haddii ay aalaheeda waxbarashadii haddii ay aalaheeda shaqooyinkii guud ahaan waa wax badan oo ku yeeshtay xayiraadaha dowladda soomaaliya ay dhowaan soo saartay ayaa waxaa qeyb ka ah in la hakiyey waxbarashadii iyo isku imaatinkii goobaha bulshada sida xafladaha iyo cayaaraha iyadoo taa loo aaneeyey in si xowliga uu ku faafayo cudurka covid-19